tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o e somaali dot com idaacadayada galabnimo waxaa idiinla socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo taageeray mooshin ka dhanka ah baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland mooshanka laga keenay jubbaland oo ku saabsan baarlamaanka jubbaland inta ogol mooshinkaasi gacantaa taagto ha la soo tiriyo inta diidan gacanta taaga ha la soo tiriyo inta diidan boqol iyo soddon iyo laba waa ogol afar ka aamustay lix way diiday sidaas aaweed mooshinkii laga keenay baarlamaanka jubbaland waa ansax waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta u codeeyey in baarlamaanka maamulka kumeelgaarka ee jubba uu yahay sharci darro fadhi ay maanta yeesheen ayaa baarlamaanka soomaaliya waxa uu u codeeyey mooshinkii ka dhanka ahaa baarlamaanka jubbaland oo horey baarlamaanka loogu soo gudbiyey hase yeeshee oo codayntiisa muddo dhowr jeer ah ay dib u dhacday wararka la xiriira kulankii maanta ee baarlamaanka ayaa sheegaya in boqol labayo afartan xildhibaan oo soo xaadirtay kulankaasi boqol labayo soddon ka mid a ay u codaysay in baarlamaanka jubbaland uu yahay sharci darro halka lix xildhibaan ay diiday afar kalena ay ka aamustay dhinaca kale guddoomiyaha maamulka jubba sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa ku tilmaamay go-aanka maanta ka soo baxay baarlamaanka soomaaliya midaan sharci ahayn wuxuuna sheegay in go-aankan uusan saameyn ku yeelan doonin maamulkooda iyo baarlamaanka jubba saraakiisha maraykanka ee isbaahisigu hogaaminaya maraykanka ee duqaynta dhanka cirka ku haya deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada ururka daa'ish ayaa sheegay in duqayntaasi ay waxyeelo ba-an ama waxyeelo la taaban karo gaarsiisay ururka daacish iyadoo ku kaliftay inay dib uga gurtaan jiidaha hore dagaalka gaashaanla sare john hesterman oo ah madaxa howlgalladan ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in ururka daacishu hadda deegaano badan qabsanayo isagoo sheegay inay hadda sameeyeen khidad horumar leh oo horseedi doonto guul hadalka john herstenman ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga maraykanka antony blinken uu sheegay in howlgallada militariga ee isbaaysigu uu sameeyey lagu dilay toban kun oo ka tirsan ururka daacish muddo hal sanaa
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta oo sabtiya u socdaalaya dalka jarmalka halkaas oo kulan laba maalmood socon doona ay ku leeyihiin madaxda toddobada dal ee ugu horeeya xagga warshadaha dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo g inkastoo ganacsigu uu yahay ajandaha rasmiga ah ee shirkan ayaa haddana waxaa la filayaa in madaxdan ay ka wada hadlaan mushkiladda ka taagan ukrain iyo qarameyntii ruushka ee gobolka krimiya dowladda ruushka ayaa xubin ka ahayd kooxdan oo loogu yeeri jiray g ilaa iyo laakiin waxaa laga saaray sanadkii lasoo dhaafay sababo la xiriiray faragelinteeda ukrain wasiirka difaaci maraykanka ashton karer ayaa sheegay jimcihii shalay in ilaa iyo inta madaxweynaha ruushka valadimir putin uu faraha kala baxayo ku-xadgudbidda qarannimada dhuleed ee ukrain aysan siyaasadda reer galbeedka ee cadaadiska ruushka ku haysa waxba iska bedeli doonin qaramada midoobeyna waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ukrain inay si buuxda u xushmeeyaan heshiiskii xabajoojinta ee la gaaray horaantii sanadkan dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in isbaahisigu hogaaminaya sacuudigu ka hortegay gantaal lagu soo tuuray gobolka koonfur galbeed ee dalka sacuudiga kaasoo ka yimid deegaanaday gacanta ku hayaan dagaalyanada xootiyiinta yeman warbaahinta qaranka ee dalka sacuudiga ayaa sheegtay in gantaalkaasi lasoo riday loo adeegsaday gantaalka loo yaqaana u s batrik missal kaasoo ka hortegay gantaalka lagu soo tuuray kuna riday meelo dhow magaalada la yidhahda khamiis mushayd oo ku taalla dalkaasi sacuudiga waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a aqalka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan uu yeeshay waxa uu sharci darro ku tilmaamay baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland codka kalsoonida loo codka kalsoonida loo qaaday ayaa boqol iyo soddon iyo laba xildhibaan oo ka mid ah boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan oo goobjoog ka ahaa waxay taageereen mooshinka ka dhanka ka ah jubbaland warbixinta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste fadhiga maanta ayaa waxaa shan guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka jaylaani nuur iikar iyadoo xildhibaanaduna ay safsaf u codaynayeen gabagabadii codaynta ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka waxaana uu sheegay in boqol afartan iyo laba xubnood oo baarlamanka fadhisay boqol laba iyo soddon ka mid ahi ay ogolaadeen inaanu sharci ahayn qaabka loo qaybsaday dhismaha baarlamanka jubbaland halka lix ka mida ay diideen afar kalena ay ka aamuseen mooshanka laga keenay jubbaland oo ku saabsan baarlamaanka jubbaland inta ogol mooshankaasi gacanta tagto ha la soo tiriyo inta ogol ha la soo tiriyo dejiya inta diidan gacanta taaga fadlan ha la soo tiriyo inta diidan inta ka aamustay fadlan ha la fadhiisto natiijadaan sheegaynay بسم الله الرحمن الرحيم waxaa fadhiista meesha codeynaysa boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan boqol iyo soddon iyo laba waa ogol afar way ka aamustay lix way diiday sidaas awgeed mooshankii laga keenay baarlamaanka jubbalandna waa ansax shirkan waa xereen markii uu soo idlaaday kulanka baarlamanka ee maanta ayaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u dhacday codayntii maanta waxaana ugu horeeya xildhibaan maxamuud cali dhuux dooda maanta waxay ahayd in baarlamaanka uu dood ka galo codsigii brime ministerka si khayru sharci ayaa loo guddooniyey liiskii dambeeyaa lasoo hormariyey kii horreeyeyna waa dib loo dhigay waxayna ku dhacday si khayru sharci baarlamaanka raggii way ka dareereen waxaa ku soo haray boqol iyo labaatan iyo laba qof intii kalena way ka dareertay marka waxaa lii boqol iyo kontonka korankaa lagu qaadayaa baa liiyi marka doorashada waxaa ka dhacay wax sharciga ma aha magacayga waa xildhibaan daahir aamiin jesow hadda waxaan umalaynaa sidaa inta badan majoritiga xildhibaanada ay u arkaayeen ayaanu u arkaa boqolkiiba boqol waad arkayseen xildhibaanaday majoritigoodii boqol iyo soddon iyo laba xildhibaanana u codaysay boqol iyo afartanaana fadhisay iyo labo taas waxay ku tusaysaa in majoritiga xildhibaanada ay doonayeen in la xaaraantimeeyo waxyaabaha jubba laga dhisay waxyaabaha jubba laga dhisay waa baarlamaanka oo la xaaraantimeeyey iyo qodobka labaad oo ah in loo hogaansamo qaraarkii muxuu ahaay ka soo baxa heshiiskii muxuu ahaay addis ababa dhigayay in axmedoobe loogu yeero ilaa agoosto toddoba iyo labaatankeeda hogaamiye loogu yeero oo aan loogu yeeri karin madaxweyne marka mooshinka laba qodob u ahaa qaraarkiisiyo tafatirina waa soo baxaya waana baarlamaanka soomaaliyeedna waa ansixiyeen magacayga waa taqaanaa cabdirashiid xidig weeye wax mooshinah oo meesha la keenayna ma jirin wax nidaam oo la raacayna ma jirin baarlamaanka mar waxaa lagu sheegay inuu yahay boqol iyo labaatan markhaatiyaad ka ahayd boqol iyo labaatan buu guddoonku ku sheegay wuxuuna sheegay in kooramkii dhammaan waayo oo uu xidhay mar labaad wuxuu sheegay kooramkii inuu dhammaan waayo uu baarlamaanka xidhay markii saddexaadna wuxuu yidhi xildhibaanada maqan magacyadooda ha la ii yeedhiyo markii dambe oo la tiriyey oo la codayn lahaana wuxuu sheegay boqol iyo labaatan iyo koo wey oo lama codayn karo markii dambena boqol soddon iyo labaa codaysay buu yidhi sidaas darteed waxaa meesha ka dhacay guddoonku siduu u sharaxi doono isagaa yaqaana laakiin wax jubbaland khuseeyana ma aha wax maxaan ku idhaahdaa macno u samaynayana baarlamaanka maaha wuxuuna caqabad ku noqonayaa horumarkii iyo higsigii iyo nidaamkii loo socday dad ka baqanaya in la aado oo mugdi siyaasadeed uu kaga jiro mustaqbalkooda ayaana caqabadaha dhigaya magacayga waa xildhibaan bishaar ugaas bismillahi raxmaan raxiim warta baarlamaanka waxaa guddoomiya guddoonka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka hogaaminayay tiradaa isagaa noo sheegay sidaad ka waraysaa na waxay u codaysay in wax qaybsigii laga qaybsaday jubbooyinka uusan ahayn xalaal sidaa daraaddeed waxaan ku qanacsannahay guddoonka isagaa oo golaha baarlamaanka hadduu hawshaas golaha wasiirrada ay fulinayeen haddii kale hawshuna sidaas ku dhammaata aad baan u mahadsantay magacaygu waa xildhibaan maxamed cumar dalxa baarlamaanka mar haddii uu codeeyo shir guddoonkana uu ku dhawaaqo wixii baarlamaanka marka uu qaatay ee qaraar ah waxay noqonayaan wax sharci ah markaasi u baahan in la fuliyo fulintaasna kollayba xukuumadda iyo intii hay-adaha kale ee iyaga arrintaasi ee la go'aamiyey ayaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan marka aniga aragtideeda waxaan daba dhigayaa in aanan political crisis arrinta loo rogin oo la abuurin khalkhal oo siyaasadeed balse waxa biyadhaca kulli loo wada dan leeyahay waa in wax la saxo marka arrinta in laga abbaaro dhinaca fiican wixii khaldan la saxo halkaana maaragtay ay ku socdaan maaragtay wixii sidii markaa loogu talagalay sharcigana la waafajiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena baarlamaanka jubbaland ayaa beeniyey inay ku dhisan yihiin sharci darro waxayna sheegeen in tallaabada baarlamaanka federaalka aysan saameyn ku yeelan doonin goor dhoweyd ayaan qadka taleefanka ee magaalada kismaayo kula xiriiray cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland
jawaabta way caddahay sharci darro kuma dhisnin waa dowladda soomaaliya waa federaal federaalkii baana qayb ka nahay haddayna iyaga diidin insha allahu si sharci ah oo dastuurka federaalka waafaqsan buu baarlamaanka iyaga ku dhisan yahay laguna soo xulay guddoonkiisana lagu doortay uu hadda ku taagan yahay marka intaasaan ku caddaynaya wa waa gartay marka maxaad is leedahay baarlamaanka mooshinkaa la geeyey sharci darro wuu idinkugu tilmaamaya maxaa idinka qaldan oo sharci darrada maxaa keenay in baarlamaan dhisan oo maamul dhistay oo meel ka jira lagu tilmaamo sharci darro maxaad maxaad tuhumaysaan oo idinku dhex jira
waxaan tuhmaynaa kuwa dhahaya sidaa yaan arkaynaa inayna soomaaliyeed ahayn oo ayna wadaniyiin ahayn ay yihiin niman sharciga iyo midnimada soomaaliya iyaga ku tumanaya annaga si dastuur ahaan yaan ku yaan ku dhisanay maamulkeena fulintii iyo golaha baarlamaankaaba noogu dhisan yihiin marka waxay hadda meesha ku dhoodhoobayaana runtii wax saameena oy nagu yeelanayaan ma jirto mana u dhigdhigayno hoosheenana insha allahu meesha ay ka socotiy kasii socon doontaa iyaga ayaa hal doole waxaa la yidhi midig xalaal ee ma dhasho sida ay iyaga u dhisan yihiin kuwa qaswadayaasha baan leenahay xaq maa laakiin annaga waxaan leenahay si xaq aan ku dhisannahay wa waa gartay xaqa haddaan aan sii tix raacno nidaamka awood qaybsiga soomaaliya waxaa lagu dhisay four point five mooshinka laydinka geeyey baarlamaanka soomaaliyana waxyaabuhu tuhmaya waxaa ka mid a oo mooshinka ku xusan in maaragtay aan loo dhammayn baarlamaanka oo dad badan ay cabanayaan arrintaa maxaad kaga jawaabaysaan baarlamaanka waxaan kaga jawaabayaa in loo dhan yahay haddii la yidhahdo four point fivena ummadda soomaaliyeed baarlamanku way ku idishahay haddii sida baarlamaanka lagu soo xulay oo deegaanka ah loo xisaabtamana waa lagu idil yahay marka ma jirto meel inti waxa laga sameeyey boqol kiiba boqol ay dadka ay dhahayaan sax waay tan hadda kuwa hadda mooshinka geynaya aan loo dhamayn marka looma dhamo soomaali kama dhamaanayso laakiin waxaan leeyahay calaa xad in baarlamankan uu sax yahay sida ugu saxsana lagu soo xulay baan ku cadaynaya waxaan ku sheegayaa baarlamankan dhisigiisii waxaa furay wasiirka arrimaha gudaha waana sharci inuu furo waxa wuxuu u wakiishay agaasimihiis bidaayadii ilaa nihaayadii isagaa joogay sidaas asaa horta baarlamaanka lagu xulay xulitaanka saasuu ahaa xaflidii alemasaarka madaxweynaha dowladda federaalka imaaday xasan sheekh maxamuud meesha caalamka dowladaha deriska kullina waa yimaadeen waa la ansixiyey marka ma ma ma ma ma ma dhahayo marka waxa waa idiin dhiman aqoonsi noo dhiman ma jiro kuwan hadda dhahaya baarlamanka ma jirana waxaan leeyahay meel cidlaa bay bay bay garaacayaan dastuurka federaalkan dib hoogu laabteeno marka insha allahu soomaalinimada iyo isku duubnidan ummadda oo dhan bay u roon tahay wax u dhimin wa waa gartay arrintan mudday soo jiitamaysay oo wax badan bay soo socotay oo murankan uu taagnaa idinka dhexeeya baarlamaanka jubba iyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mooshinkan hadda laydinka geeyey oo la ansixiyeyna dhowr jeer buu dib u dhacay intaa ay maaragtay wakhtigaa dheer ee jiray fursadaha maxaad uga faa'iideysan weyseen oo aad u wada hadli weyseen baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaankiina oo arrinta loo xalli waayay wax shir ah oo iyagana dhex maray waxaa jiray markii buuqan uu socday meesha waxaa imaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee cumar cabdirashiid communikee baa ka soo baxay asaga yaa waxaa lagu ballamay in dawladda ay soo dirayso dadka buuqaayo si xaqiiqadii loo arko in wasiiro ka socdo dowladda federaalka lasoo diro wixii oo dhan hadee waa nimin aan u jeedin dowladnimadii iyo systemka federalismka kasoo horjeeda waayo dowladdana ma aqoonsana madaxweynahana ma aqoonsana ma aqbalayno mana qaadanayno sababtoo ah iyaga waxa ay meesha la fadhiyaan sharci darro yahay waxaan leenahay baarlamanka neega sida isuu jiri doonaa insha allahu waxaanu ku kala bixi doonaa dastuurka marka ayagaa ayagaa wixii dhab dhib ahoo ka imaada soomaaliya waxaan leenahay iyagaa dusha saaran doona annagana go-aanka iyaga mar dhow saacado dhow buu soo bixi doonaa marka hadda kamana hor dhici doono insha allahu laakiin go-aan aan leexleexshaneen baa naga soo bixi doona saacadaha soo socda
kaasi waxa uu ahaa cabdi maxamed cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland oo qadka taleefonka magaalada kismaayo goordhoweyd iigu waramayey
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale doon sidee qaxoonti kale oo dheeraad oo soomaali ah ayaa ka soo cararay colaadda ka jirta dalka yeman ayaa maanta soo gaadhay magaalada boosaaso wariyahayaga magaalada boosaaso faadimo siciid faadimo yaasiin jaamac ayaa la kulantay dadkaasi warbixintana nooga soo dirtay toddobadii iyo barkii subaxnimo ayay ahayd markii ay dekedda magaalada boosaaso soo gaartay dooni lagu magacaabo suldaano oo magaalada mukulla ee dalka yemen ka soo qaaday dad soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen kuwaas oo u badnaa carruur iyo haween qaabka soo dejintu waa uu ka duwanaa sidii hore waxaa gudaha dekedda ku diyaarsanaa kooxaha gargaarka caafimaadka iyo gaadiidkooda oo durbadiiba cisbitaalka ula cararay saddex haween ah iyo laba rag ah oo xanuunsan waxaa kale oo si dhaqsa ah u socday soo dejinta dadkaas maadaama cimilada magaalada boosaaso ay ahayd mid aad u kulul waxaa qof qof loo gaarsiiyey biyo iyo cunto fudud muddo saacad ah kadibna waxaa lagu guulaystay in dadkaasi ay ka soo dhammaadaan gudaha dekedda magaalada boosaaso isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed axmed maxamuud ugaaska ayaa v o a uga waramay tirada guud dadka maantay ay doontaasi keentay maanta waxaa dekedda boosaaso soo gaaray dooni ka timid yeman oo la yidhahdo magaceeda suldaano dadkaas markii imigreshinka lagu diiwaangeliyo waxay noqotay faahfaahintoodii caruur dumar rag iskugeyn waxay noqdeen qof qaar ka mid ah dadka maanta yimid oo ay v o a la kulantay kadib markii la dejiyey xerada dadka lagu nasiyo ee ku taallaa magaalada boosaaso ayaa iiga waramay nolosha dalka yemen waxyaalihii ay kala kulmeen safarada kala gedisan ee dhinaca badda iyo beriga isugu jira ee ay soo mareencabdiraxmaan maxamed cabdiqaadir aldha muqallo waxaan joogay ilaa iyo cisho wallaahi hal habeen iyo hal maalin oo intee inta muqallaya cadanba maya maya wax dhibaataa lama kulmin dagaaladii ka socda dalka yemen wax dhibaato ay soomaali u geysteen ama adiga qoyskaaga ka soo gaara ma jira wallaahi qoyskayga waxba sooma gaarin laakiin qoosas badan aan hubo haddana aan sheegi karo yacni oo wax ka gaaray aana jiro dayaarada duqaysay ama yacni xuutiyiinta wax ku dhufteen had ilaahi hadda aan ogahayaa jirto wallaahi qoys qoys oo dhan aan ogahay deris aan ahayn wiil iyo maxaa lahay xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo walaalkiisa isku isku abiyeen hal mar ay wallaahi ma badda lagu soo duqeeyey maxuutiyiintay soo duqeeyeen wax sheegi kara ma lahan madfaca ku dhacaawallaahi waxaan rabaa horta alxamdulilah alshukrullah soomaaliya waxaan u socdaa xamar hadduu ilaahina gaarsiiyo waa gartay doonida aa saarayd bal dhinaca safarka iyo ciriirka iyo imise qof saaraa sidee safarkuynu ku ahaa cunno iyo biyo ma helayseen wallaahi alxamdulilah maanta wax la sheegi kara ma lahan ee walaalaheena soomaaliyeed ee puntland aad bay noo soo dhoween haddii ibni aadina abaal sheego ama yacni wax laisku sheego maanta noloma soo dhoweynin dad yacni si kale ah waxaanu loo soo dhowey waxaan daranay yacni xasaas inaan dad keena aan helnay maasha allah waana la soo dhoweeyey hadda meesha aan taagannahay xeradii laisku soo dhoweynayo xataa qadada iska daaya waxaana la siiya caano qabow oo baraf ku jiro wax kale iska dhaaf farxad waxaan dareemaya aan la soo koobi karin aan la sheegi karin xabiibi maxamed cabdi wallaahi dad badan baa xaafadda agteenna waxaan kugu yidhi dhowr goor baa hoobiyo ku soo dhacay xataa guryo iskood waxaa jira inta hoobiyo ugu soo dhacay iskooda iyagu u demeen siday u baxayeen soomaali halkaa wax ma ku noqotay ilaa wax badan baa wax ku noqday wax badan baa wiifta ku dhacday wax badan baa hoobiyuhu ku dhacay wax badan baa wax ku noqdeen marka waran xaaladda nolosha halkaas cuntada iyo ka waran see tahay wallaahi anaguba waxaan uga soo qaxanay hadda nolol darradaas raashinkii markii la jaray biyihii la jaray barafkii la jaray wixii kasta wixii aad heshidna aad ku helaysatay qaali iyo xabadda wiiftada ah diyaaradii hoobiyihii korkeenna ku socda waxaasaan ka soo baxna waa gartay bal haddii aad mukulli timi ka waran doonta yaa soo saaray wallaahi doonta walaale dadkaa walaalaheena na soo saaray iyagana way mahadsan yihiin ma fahantay laakiin markii aanu cadan ka soo baxaynay annagaa gaariga iska soo dhiibnay gaariga wuxuu nagu soo qaaday calaa qof konton doolar wallaahi anagu waxaanu bixinay ma jirto alxamdulilah rabbil caalamiin dalkeena iyo waddankeena iyo shaqaalaha iyaga baan u nimay iyagana waan u mahad celinaynaa way mahadsan yihiin walaal cabdicasiis ala yidhaa cabdicasiis sheekh maxamed cabdalle wallaahi aad haa dadkii maanta ah mid aan ka mid ahay degmada basaatiin aan ka soo baxi waxaan u socdaa magaalada marka ayaan u socdaa mukallan imid mukallan aad iyo aad idane iskoolkaan joognay iskoolkana biyo la'aan iyo cunto la'aan ayaan ugu dhacday walaalahayn buntland aad iyo aad ayna gacan qabteen cuntada baastada caanaha wax kastaba waana siiyey waagegu dhinaca gogosha iyo jiifka waxaad ku seexanaysa ma leynisi kulli waana siiyey wax naga maqan ma laha gubashaan na siiyey baasta waana siiyey wax aan cuno wax kastaana na siiyey waa garta marka waxaad u diyaar garoobaysaan in laydin dhoofiyo Aa, in la dhoofiyo magaalada muqdisho in la dhoofiyo taas ayaan diyaar u doontan lagu magacaabo suldaano ee maanta soo gaartay dekedda magaalada boosaaso ayaa ahayd doontii afar iyo labaatanaad ee puntland keenta dad ka soo barakacay dagaalada dalka yemen waxaana hay-adaha i o m u n h c r ay kaarar aqoonsi u qaybiyeen dadka gudaha u galay xerada laguna siiyo dadka soo barakacay kuwaasoo tiradoodu ay dhammayd lix boqol iyo labaatan qof iyadoo horey ay ugu jireen xerada dad gaaraya boqol iyo labaatan qof oo afartan ka mid ah ay yihiin yemeniyiin kuwaas oo ka haray dadkii horeta u soo gaaray magaalada boosaaso faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
waa hagaag halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal haatan kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa eed wada sugayseen hambalida iyo heesaha caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduley ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaallo fara badan oo intooda badan toddobaadkan ibraahino si qurux badan loo soo qoray ayaan gacanta ku haynaa oo iimeylada noogu soo dhacay bal haddaan dhambaalka ugu horreeya soo qabto waxaa la yidhi dhammaan reer cumar cige arki jiray oo kale ah baa la yidhi ayaan le cumar cige iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa doctor cige cumar cige xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdulmajiid cumar cige xaaskiisa iyo carruurtiisa aamino cumar cige iyo seegeeda iyo maxamed cumar cige xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xaliimo cumar cige iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo cumar bin cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhammaan reer cumar cige arki jiray iyo sidoo kale dhammaan reer cabdi qodax oo kale ah baa la yidhi iyaguna maxamed cabdi qodax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo fahiima cabdi qodax seegeeda iyo caruurteeda iyo mawliida cabdi qodax xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco cabdi qodax iyo khatare cabdi qodax iyo ugu dambeyntii muuse cabdi qodax waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan shirwac cumar cige arki jiray iyo marwadiisa hibo cabdi yuusuf oo ay gabadh ugu dhalatay dalka faransiiska gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi huda shirwac cumar waxaan leenahay huda ay soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray yuusuf cabdulaahi xasan iyo fartuun cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen khadiijo cabdulaahi xasan iyo nuurte cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi xasan iyo aamino nuur abafaay iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo aadan iimaan iyo xaawo cusmaan cabdulle iyo zahre maxamuud khajufey iyo cabdinaasir maxamed xaashi guuleed iyo waxay yidhahdeen laki maxamed xaashi guuleed iyo raxmo muuse xasan iyo deeqo maxamuud macalin iyo barrey haafow xasan waxaana ay dhammaantood joogaan degmada dharkeenley suuqyaraha muqdisho hargeysa eritreya iyo degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan waxayna jecel yihiin inay taaniyadii heestan bahawada u marayaan cabdinuur cabdiraxmaan iyo waxa ay yidhaahdeen raxmo cabdulaahi xasan oo meherkoodu uu ka dhacay degmada dharkeenley waxaana ay leeyihiin ducada xaggeen la waayo waxaan leenahay meherkiina ha idin horseedo guur kheyr qaba ee banaheedan kale sii ubad kheyr qaba aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxay ka timid ibraahinow hooyo xaajiye culimo cali iyo khadiijo maxamuud siyaad iyo sahre maxamuud siyaad sayna maxamuud siyaad xaliimo maxamuud waa xaliimo waa xaliimo sacadiye maxamuud siyaad iyo cabdulaahi maxamuud siyaad ismaaciil maxamed siyaad iyo iiraan maxamuud cali sacdiye tacbaan baa layidhi intaasoo magac baa laysdaba dhig ibrahim waxaa layidhi iiraan maxamuud cali sacdiyo tacbaan waa tahay iyo sidoo kale tahliil colaad xasan iyo maxamed colaad xasan dhammaan dadkaasi waxay tihanida hoos u dirayaan cabdirashiid maxamed siyaad oo loo yaqaano cabdi jeere iyo xaaskiisa baa la yidhi cusub xaas duuga maa jirta ibrahimo xaaskiisa cusub maxaa loola jeedaa mala halkaas terminolojiyad baa ku jirta warkaas aniga waxaan ka yidhaha baaqan
waa cabdirashiid maxamuud siyaad oo loo yaqaano cabdi jeere baa la yiri iyo xaaskiisa cusub waa siday warqada u qoran tahay nawaal haddii halkaas uu qadaf ku jiro ibrahim oo naga mas-uul kama nihin iyo xaaskiisa cusub nawaal cali cismaan oo iyana ku magac dheer drog oo waa drog waa abwaankii weynaa ee fanka banaadiriga ayaa dhalay baa layidhi waa tahay waa cali cismaan drog miya waa tahay waxaana arooskoodu ka dhacay baa layidhi dhowaan magaalada stockholm ee dalka sweden isku waara ayay leeyihiin ubad khayr qabana kale hele wiil iyo caano gabar iyo caanana ah way ugu duceeyeen waayahay xaggii heesaha noo soo qaba casho waa tahay heesta ugu horeysa haddaan soo qabto barnaamijka toddobaadkan ibraahino waxaaban jeclahay intaan heestan markaan soo qabto wixii ka dambeeya dadweynaha iyo adigana isaga keyn dhexbaxo oo mar haddii dhinaca dookha iyo heesaha aad aad isugu wanaagsan tihiin waxaan soo qabanayaa codka fanaanada codka dahabiga le farxiyo fiska iyo heestaan kudhageedu yahay markan
tahay codkii farxiyo fiska iyo heestii barkinta haddaan intaas kaga gudubno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamuud cabdulaahi maxamed oo najaad ku magacdheer iyo axmed daahir axmed skinmos iyo waxay yidhahdeen nuur buule maxamed iyo xasan jaamaca warsame dan hiir iyo waxay yidhahdeen daahir maxamed cali iyo maxamed barre jaamac iyo daa'uud maxamed cali guumow iyo xaashe aadan maxamed koreya iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdi siciid turkish loo yaqaano iyo muxidiin cali cabdi iyo maxamed cabdulcasiis samatar soomaali iyo maxamed aadan maxamed yaabane iyo qumane faarax cabdi iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi iyo cukeesh xasan cusmaan iyo cabdinaasir shire bire iyo cumar cabdiqaadir jaamac iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan cabdiqaadir iyo ibraahim maxamed yarow iyo aadan maxamed calisow oo boban ku magaca dheer cabdihoodan maxamuud sheke waxaana ay jecel yihiin in ay hambalyo hawada u marayaan cumar cabdi jamaal cabdulle iyo waxay yidhahdeen zuheer cabdulaahi oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo ducadana xaggiina le waaye waxaan leeyahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin aniguna amiin ayaan raacinayaa warqadanna waxaa waa- sidoo kale waa waraaq dhalasho loogu hambalyeynayo waxaa ugu horeeya adeer cabdulaahi kooke iyo qoyskiisa baa layidhi iyo adeer cabdirasaaq kooke iyo familkiisa adeer maxamuud kooke iyo familkiisa baa layidhi iyo xuseen kooke iyo familgiisa iyo faadumo kooke iyo reerkeeda yaasiin kooke iyo reerkiisa marka ibraahim marka la yidhaahdo qoyskiisa familkiisa reerkiisa iyo reerkeeda marka een, yaan lagu carab jalqinin baa laisleeyahay maan waa isku macno sama intoo dhan waa isku soo wada dub waa hal meel bay ugu sugu biyo shubanaya waa tahay iyo sidoo kale yaasimiin baa layidhi kooke iyo reerkeeda iyo istaahil xasan ciid kooke iyo reerkeeda iyo guuleed xasan kooke iyo reerkiisa faadime axmed kooke dhammaan reer kooke baa layidhi waxay tahaniyad u dirayaan maxamed xasan ciid kooke iyo xaliima maxamuud nuur oo dhowaan gabaray ugu dhalatay norway gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi yaasmiin maxamed xasan ciid kooke waxaan leenahay soo barbaro noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray maxamed xasan cadaani iyo ibraahim maxamed cumar iyo mursal buule iyo axmed cusmaan gaamburi iyo waxay yidhahdeen cabdikariin bedinbedey iyo cali caliyow iyo yaxye cali aadan iyo deeqe maxamed cabdulqaadir waxa ay joogaan soomaaliya south africa iyo yurub waxaana ay taaniyad u dirayaan daahir cali warsame iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa sacdiya oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada qaahira ee dalka masar waxaana ay leeyihiin allaha haydinka dhigo labadii isku waara oo eebbe uu kala siiyo ubad khayrqaba warqadanna waxaa ugu horeeyaan soo qabanayo waa hambalyo dhalasho baa layidhi khadar baa ugu horeeya xasan cateeye iyo maxamed maxamuud xirsi mahad cali cabdi xuseen iyo sidoo kale xuseen nuur maxamuud iyo daahir axmed jirde iyo cabdixakiin xaaji maxamed ayax iyo sidoo kale cabdiraxmaan farxaan siciid waa cabdisalaan xuseen cawaale dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxaanay hambalyo u dirayaan shirwa cumar cige iyo hibo cabdi yuusuf oo ay gabadh ugu dhalatay dalka faransiiska waxaanan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar gabadhaasi oo magaceedaan lasoo sheegin tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdana rabbax kaa dhiga bay leeyihiin aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe saciid sheekh maxamuud iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdi rooble iyo hooyo farxiyo maxamuud nageeye iyo hooyo shariifo maxamuud nageeye iyo ayeeyo dahabo jeyte iyo ayeeyo cabshiro axmed iyo habaryeer nimco maxamuud iyo habaryeer leyle maxamuud eedo safiye sheekh maxamuud iyo eedo khadiija sheekh maxamuud iyo zaare saciid sheekh maxamuud iyo maxamed saciid sheekh maxamuud iyo sharmaarke cabdi rooble iyo ayaan cabdi rooble iyo deeqo cabdi rooble iyo igraan cabdi rooble maryan cabdi rooble iqro cabdi rooble injineer maxamed cali maxamuud injineer khaliif xaaji maxamed iyo injineer cabdikariim maxamed shahaad iyo waxay yidhahdeen injineer cabaas saciid yuusuf injineer maxamed aadan qoje iyo ugu dambeysa injineer cabdulaahi macalim xasan dadkaas waxay dhammaantu joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad kal iyo laabay jecel yihiin inay gaarsiiyaan injineer axmed nuur saciid sheekh maxamuud iyo marwadiisa aanise cabdi rooble oo gabadh ugu dhalatay magaalada muqdisho degmada hodan waxaana gabadhaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen afnaan axmed nuur waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay dhegeystayaasheenna heesta kale aan caasha usoo qabanayno waa jacayl lama muusi karo waxaa ku luqeynaya cabdinuur allaale iyo nimcayaasi jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay guddaa mirood buu kugu dilaa midyadaablu sitaa halbowlaha ka marjaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyada aad lusitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee la midhaha geed sare ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa waxaan ku matalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meherkaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muraadka lagu xidhaa
adwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay adiguwadi mabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda ku maaxayaa ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil intaan migsaday ku mumay dhexdooda ku maaxayaa ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugii jaacay hiil intaan miligsaday ku mumay dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood dabeed muudsaday margeday maragtiisaygu xidhan kumadheeno ismood sidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa haa ma moogin midhkan jecle asidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa way ma moogin midhkan jecle xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu hoona qube xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu hoona qube
marwey waa maati dumaru haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma marwey waa maati dumaru haddaa ragu maamuleen muradkooga ka luma ma wilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii murgi ma wilaa lagu hodaa muddadu kaga baaqsataa murtina waxaan uga socdaa haa hadday arrimihii intaasi aanu ku dhaafno codadka nimco yaasiin caraale iyo cabdinuur allaale heestaa jacayl lama moosi karo waa tahay waa sida ay roobka arki jira biyaha markuu wadada uu markuu soo goosto war bal meel u jeexa dhinac kale u bixi jira moogtahay aye hadda laakiin jaceylkiiba mosmaalley sida daadkii asoo soo gala arkaysa laakiin caashoy biyaha jidka waxaa ka daraa kuwii kasoo hori jiray masharafta guriga ay kuba jaraafta guriga iyagu qudhooda wadaa loo bixin jira waa la jeexi jira waa la moosi jira moogtaha laakiin haddaan la moosin guryahay soo galaya alla waxaa ku qabaysatay haye ama jaroorka biyihiis ibraahim iga hay soo xasuusin wax loo dhiga male markaad maanta oo dhan aad kusoo qubaysato majaroorka biyihiisa adoo qarqaraya oo goosahaas ku garaacaya markaad xaafaddaas tagto dharkaad bedelato
oo shaah kulaala oo rinjiya aad oo la dhao raabkay kusoo qabaysatay Qac ka siiso.
laakiin ibraahim hal su-aal adaa waddankan iga soo horreeyey iyo- iyo- iyo waqooyiga amerika dadka waddankan maraykan ku nool iyo waqooyiga amerika guud ahaan waxaa moodaa marka roobka uu da-ayo inay iska ilaaliyaan in biyaha roobka uu qoyo marka maxaa la socda biyahaasi maxaa loo diidaa in, in, in lagu qoyo ama lagu rado hadda roobkan sida badan intaasoo baabuuraha socoto intaasoo warshadaha shidan habeenkii intaasoo diyaaradaha hawada ku jira marka qiiqii oo dhan buu sidaa baa la leeyahay marka waa
marka annaga biyo nadiifan ku qubaysan jirno soo maaha oo xareed oo xataa inta la dhaansado xataa maalmo la cabi jiray waa tahay bal dhinacii waraaqaha markana haddaan soo qabto warqadanna waxaa ugu horeysa hooyo luula cadde iikar iyo hooyo waa hooyo luula cadde iikar iyo abaayo jihaan cali cismaan drog iyo maxamed cali iyo kamaal cali iyo abaayo caaliyo maxamed ah, xayle iyo seygeda iyo yuusuf abolo iyo farxiyo maxamed xayle iyo saygeeda iyo cabdulqaadir iyo sidoo kale baa la yidhi amiira xaaji cali iyo saygeeda maxamed buube iyo hibaaq iyo saygeeda dhammaan asxaabtana waxay hambalyo u dirayaan baa la yidhi walaashood nawaal cali cismaan droog iyo odaygeeda cusub cabdirashiid iyo odaygeeda cusub waa tahay ibraahim oo kelmadaas cusub way mari- haddaana- way mari lahaa hadda- haddaana waxaad akhrinaysay xaaskiisa cusub haa hadda waa mar kasta waan si baan ugu marganaya marka waxa meesha Haye.
ka socda ma garan iyo odaygeeda cusub baa la yidhi cabdirashiid maxamuud siyaad wuxuu ku magac dheer yahay cabdi jeere oo dhowaan guurkooda uu ka dhacay baa la yidhi magaalada stockholm ee waddanka sweden hambalyo bay leeyihiin guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri barwaaqo ilaaha ka yeelo aamiin bay leeyihiin anaguna aamiintaan raacnina dhammaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo xamdi xaaji cabdi iyo maxamed siciid faarax maxamed nayl iyo waxa ay yidhaahdeen aabe xasan maxamuud goley iyo aabe aadan maxamed dhagahoor iyo ifraax aadan maxamed dhagahoor iyo ayaan aadan maxamed dhagahoor iyo saciido aadan maxamed dhagahoor iyo nimco aadan maxamed dhagahoor iyo asad aadan maxamed dhagahoor iyo maxamed maxamuud jaamac maxamed ciro iyo shiine xasan maxamuud shiine baadi iyo leylo xasan maxamuud leylo baadi iyo canoosho waxay yidhaahdeen uh, xasan maxamuud axmed maxamed xaashi maxamed yaxya cali faarax iyo waxay yidhaahdeen xildhibaan siciid xasan siciid yuusuf quule iyo maxamed wardi abshir jiirow iyo jaamac maxamed guuleed iyo deeq suudi tarabi iyo muna siciid jaamac dhammaan waxay yidhahdeen shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo cusbitaalka guud ee galaadi waxaana ay dadkaasi kala joogaan ah, wardheer galaadi jigjiga burco garowe gaalkacyo yurub iyo maraykanka iyo meelo kale oo dunida ah waxaana ay taaniyad u dirayaan waxay yidhaahdeen axmed xasan maxamuud axmed baadi iyo raxmo aadan maxamed raxmo dhagahoor oo meherkoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada galaadi ee wardheer waxaana ay leeyihiin isku waara aabaheydin kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay dhambaalkan aan soo qabanayo waxaana salaan sare hawada u marnaynaa baa layidhi dahadiiyayaasha barnaamijka waata oon idinka guddoonay marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kale ah sikriye cabdulcasiis ismaaciil iyo cabdi xaafid maxamed xaaji faarax iyo maxamed cabdi xaafid cali axdar baa la yidhi iyo maxamed axmed xaaji yuusuf iyo cabdirashiid waa cabdirashiid xuseen yuusuf iyo cabdiraxmaan aadan suudi iyo cabdiraxmaan cali maxamed iyo axmed cabdi axmed abshir xasan kamdi iyo axmed maxamed samatar iyo cabdulcasiis maxamed cabdulaahi iyo najax maxamed axmed iyo maxamed cabdiweli yuusuf iyo ugu dambeyntii yaxye maxamed axmed iyo cabdiraxmaan axmed ah, waa garaad soofe iyo cabdimaalig cusmaan maxamed waxay dhammaantood hambaliyo aan la soo koobi karin baa layidhi u dirayaan mudane maxamuud cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano ustaadka iyo waxaa layidhi marwo muno haaruun xaaji cabdixafiid waa xaaji cabdixaafid xaaji cumar oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle habeennimadii baa la yidhi ay bisha juun ahayd laba sanadkan laba kun shan iyo toban waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu u rajaynaynaa inuu noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin waa hagaag dhinacii heesaha ayaan caasho ku noqonaynaa dhegeystayaashana bal hanala dhegaystaano heesta halkudhiggeedu yahay godka iilka liigeyn waxaa ku luqaynaya saciid maraxayd
urdaganamasiyo balaayo waabe madigomadahayehe يريقون أدلاي دبحايقو ما أودن ديدي قلو ما قيل شيء نعابقو ما كيسي نفس ما نقو هاد شيء عذيب قواي عاشقو يريقون أدلاي دبحايقو ما أودن ديدي قالوا ما غير شيء نعابق وما كيسي نفس ما نقو هادي شيء أنا نقوين ترى حتى وكايل قال لي هاي الجيلي ولو تيدا أهو بيجي أدنى النار تلاقو جيهي أنا نقوين ترى حتى وكايل قال لي هاي الجيلي ولو تيدا أهو بيجي أدنى النار تلاقو جيهي intaas balaanu ku dhaafno codka fanaanka siciid maraxay darra dhinacii dhambalada haddaanu u weecanno magaciigu baa layidhi waxaa lagu soo bilaabay waa cabdiraxmaan shariif oo ku magaca dheer baa la yidhi bigays waa tahay marka hore buu yidhi waxaa halkan ka salaamaya dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a waanu ka guddoonnay marka xiga buu yidhi waxaan si gaara u salaamayaa adiga akhrinaya tahniyadda marka uu ku nasiibsaday marka adiga la sheegayo waa aniga markaan soo maha waxaan tahniyad kadib buu yidhi halkan uga dirayaa buu yidhi saaxiibkay axmed kediye iyo xaawo xamari oo wiil ugu dhashay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey buu yidhi aadan axmed kediye waxaan leeyahay buu yidhi noqo wiilkii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa hooyo iyo kan uu ku dhashayba anfaca aamiin waxa uu sida kale uu leeyahay qofka dhegeystahan lagu magacaabo cabdiraxmaan shariif ee warqadan soo qoray adinkuna aamiin ila dhaha heesta aan u doorayna waxa uu leeyahay waxa ay tahay beledweyn iyo beerta raaxada haddii ay suurtagal tahay waan jeclaan lahaa buu leeyahay inaan wada dhegeysano heestaas ibraahim abal wax ka dheh heestaasi kumayn hase yeeshee hees kale oo aanay ka dhicin ayaad dhegeysan doontaan adiga iyo asxaabta kale aan halkan warqadooda ka akhrin doono toddobaadyada soo socdan waxaa laga yaaba ibraahim oo heestaasi mar haddii warqaddeena soo hoos gashay inaanu bal ka fikiran haddii alla idmo waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasho cabdisalaan xasan maxamed abuukar iyo cabdiweli maxamed xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xayaad maxamed xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen yunis xasan xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qays xasan cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq xasan maxamed yooyo iyo waxay yidhahdeen shaacuur mursal yuusuf iyo rande bashiir khaliif iyo maxamuud bashiir yuusuf maxamuud waxa ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay hambalyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan sheekh cabdulcasiis maxamed abukar iyo xaaskiisa umaymo maxamed abuukar macalin oo arooskoodu ka dhacay gobolka baay gaar ahaana deegaanka toosweyne waxaana ay leeyihiin ducada idinka la waaye waxaan leenahay arooskeena kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba waata ibraahim oo bal aan soo qabto warqadda xigta intaadan noo soo qaban heesta kale markan dhegeystayaashu aan u cayaari doono waxaa la yidhi anigoo ah cabdiqani ismaaciil axmed oo jooga magaalada burco waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa buu yidhi arooska mudane maxamed jaamac idris iyo marwadiisa cusub raxmo cali jaamac niyo kelmadan marwadiisa cusub ma kelmad hadda soo korortaa caasho aad ay kelmaddaasi kaaga hortimid maya intaan barnaamijkaas akhrinayay ibraahim oo markii igu horreysay marwadiisa cusub iyo odaygeeda cusub waa waa warqad labaad oo ka duwan tii aan hore u akhriyeyna way ku jirtaa marka ma gara malaha waa waa leysoo hayaaba leedahay af soomaaliga cusub ee soo kordhayna baryahan waa aruurinaya raxmo cali jaamac waxa ay ku magac dheer tahay baa layidhi cali dhegaweyne oo arooskooda uu ka dhacay baa layidhi degmada gar adag ee gobolka sanaag waxaana halkan baa layidhi reer axmed xayir hambalyo iyo ducaba u diraya baa layidhi dhammaan reer jaamac idriis waxaanay kala yihiin baa layidhi ismaaciil axmed xayir iyo cabdiraxmaan axmed xayir iyo jaamac axmed xayir iyo aadan axmed xayir iyo maxamuud axmed xayir iyo seynab axmed xayir iyo dhammaan baa layidhi reer axmed xayir waxaanay leeyihiin ducadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baaraka allaah lak wa baaraka calayka wajamaca baynakumaa bilkhayr bay ku duceeyeen aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana caasho waxa aanu ka helay farduuse ibraahim iyo aanise ibraahim iyo faadimo ibraahim khaliijo ibraahim iyo fartuun ibraahim iyo hooyo khaliijo xasan iyo aabe ibraahim dhammaan reer ibraahim iyo reer xasan waxa ay kala joogaan baydhabo iyo qoryooley maraykanka kenya iyo dhadhaab waxaana ay taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan shukri cali aadan iyo waxay yidhahdeen maxamed ibraahim macalimow oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey mucaad maxamed ibraahim waxaanay leeyihiin ducada waa ibraahim xasan daandure waxaan leenahay mucaad allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamiin baan aniguna raacinaya ibraahim bal heesta xigtana noogu dar waxaan u soo qabanayna dhegaystayaasheena heestaan kudhigeedu yahay hamuun waxaa ku luqeynaya mukhtaar beerlof
hilaac baxaybaad habeenku gudaa hirkuu muqdaad ileenigsataa hankaaguna tuu helayo u heesunbay hamuumtu tire miyay hadal hayntu hil noqotaa hilaac baxaybaad habeenku gudaa hirkuu muqdaad ileenigsataa hankaaguna tuu helayo u heesunbay hamuumtu tire miyay hadal hayntu hil noqotaa Haa, mm. hod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe hosaala fuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe cosaalaa fuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa
waxaa noo baaqaya aabbe yacquub yarow abikar iyo aabbe yuusuf cilmi xasan iyo hooyo muumino dhicisow maxamuud iyo hooyo xaawo aadan cusmaan doctor mustaf yuusuf nuur iyo cabdulla yacquub yarow iyo xasan yacquub yarow cabdiqaadir cumar carabey iyo waxay yidhahdeen fartuun maxamuud faarax iyo shamso diiriye iyo hodan cali iyo waxay yidhahdeen maxamuud aadan cusmaan iyo maxamuud axmed diini iyo mustaf cadaay xuseen iyo cumar xuubey ibraahim dhammaan shaqaalaha shirkadda hormuud ee degmada jaralaqsi waxaanay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan iyagoo kala jooga maraykanka norway sweden finland iyo degmada jaralaqsi iyo degmada shaw muuse yacquub yarow iyo aroosadda kaaho yuusuf cilmi oo dhowaan ku aqalgalay degmada jalaqsi oo taaniid u dirayaan waxaana leeyihin ducada waa dhankiina arooskaasi waxaana uga baraynaa inay kala kulmaan raaxo eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba waa idin salaadnay baa lagu soo bilaabay warqadani daadihiyaasha barnaamijka waanu kaa guddoonnay marka xug- marka xiga baa la yidhi waa aniga oo ah cabdisaliim maxamuud shire waxaan joogaa buu yidhi kenya gaar ahaan gaarisa waxaan halkan hambalyo dhalasho uga dirayaa buu yidhi saaxiibkay qaaliga ah marna soo ahaa buu yidhi macalinkayga ibraahim axmed iyo xaaskiisa ifraax cabdi kadiye oo wiil ugu dhashay north carolina wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi xamse ibraahim axmed waxa uu yidhi caashcuud iyo ibraahim daandure ducada waa xaggeena waata wiilkaasi ku dhashay dalkan maraykanka gaar ahaan north carolina maxaad ugu duceynaysaa ibrahim waxaan leenahay allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray gacanteeda ugu dambeeya nabadoon cabdirasaaq ciise cali iyo aabe cali aadan iyo aabe yacquub cusmaan iyo waxay yidhahdeen yuusuf nuur cali macalinyuu iyo shariif aadan shariif iyo cabdimaalig ibraahim shiine iyo xamsa abuukar ugaas iyo elyaas yacquub cusmaan iyo maxamed axmed file iyo maxamed nuur cali iyo farxiyo cali firdowso cali aadan iyo nasteexo cali aadan iyo qaali cali aadan deeqo cali aadan caamir mukhtaar dhiblaawe maxamed cabdi maxamed oo m c loo yaqaana iyo xasan maxamed cabdi iyo maxamuud ciyow cadnaan janagale iyo cabdicasiis nuur xuseen ciise dheere axmed cali salaad hooyo raxmo cusmaan cabdi hooyo nuurto fidow cali zamzam yacquub cusmaan adeer abuukar cusmaan iyo eedo aamino cusmaan iyo eedo xaliimo cusmaan waxaana dhammaantood ay joogaan muqdisho waxay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba iyo heestanba ay hawad u marayaan cabdiqafaar yacquub cusmaan iyo waxay yidhahdeen sareedo cali aadan oo arooskooda uu ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabana eebe inuu idin kala sugo ayaan idinkugu ducaynaynaa aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadda dhinacayga ugu dambaysa dabcan barnaamijkana soo xiri doonta waxa ay ka timid waa idin salaamay baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waanu kaa gudoonnay marka xiga waa layidhi ashcuudi daandiri waanu kaa gudoonnay marka xiga baa layidhi waxaa halkan hambaliyo loo dirayaa baa layidhi waxaa halkan hambaliyo loo dirahayaa oo aa garatay cumar aadan yuusuf iyo nimco soomane cali oo wiil ugu dhashay cisbitalka xerada dhagaxley taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii may aanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi saciid cali waa tahay waxaa hambalyada diraya baa layidhi waxay kala yihiin maxamuud maxamed cusmaan mudug buu ku magac dheer yahay iyo asad maxamed ciise carles iyo iidle maalin suubo wuxuu ku magac dheer yahay macaanko iyo maxamed aadan yuusuf lugey cabdiwahaab aadan yuusuf ilko ku magac dheer iyo xaawo aadan yuusuf iyo hodan aadan yuusuf iyo dhammaan reer aadan yuusuf mubaarag soomaali cali iyo saadiq soomane cali maxamed soomane cali iyo dhammaan reer soomane cali cigaal garaad salaad cusmaan oo ku magac dheer baa layidhi ogaaska maxamed salaad cusmaan wuxuu ku magac dheer yahay sahal iyo xasan salaad cusmaan dekow dhammaan waxay kala joogaan baa layidhi xerada dhagaxley kismaayo iyo dooble iyo nairobi ducada waxaa layidhi waa xaggiina waa tahay wiilkaasi u dhashay cumar aadan yuusuf iyo nimco soomane wiilkaasi ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxle ibraahim maxaa ku ducinaysaa dalka waxaan leenahay soo barbaar noqo kii soo kora oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfaca aniguna aamiin ayaan u raacinaya bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan kusoo xirayna ibraahim waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanay xus jacayl waxaa ku luqaynaysaa fanaanadda xamdi kuwiin iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegaynaa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan sidaas iyo nabad gacaylku tegay qalbigaadiga xiro eryaada ka dhex oodato xagnaba xagnaba uma guuraysidee xisku kala gacaylku tegay qalbigaadiga xiro
waa tahay waliilka naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a qodob iyo laba anoo dul maro wararkii caalamka saraakiisha maraykanka ee isbahaysigu hogaaminaya maraykanka ee duqaynta dhanka cirka ku haya deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada ururka daacish ayaa sheegaya duqayntaas ay waxyeelo la taaban karo gaarsiisay ururka daacish iyagoo ku kalifay in ay dib uga gurtaan jiidaha hore ee dagaalka gaashaala sare john hersman oo ah madaxa howlgalladaasi ayaa sheegay inuusan aaminsanin in ururka daacish uu hadda deegaano hor leh oo qabsanayo isagoo sheegay inay hadda sameeyeen khitad horumar leh oo guusha u horseedi doonta isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo waa tahay dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan idaacaddii galabnimo oo si wada jira ay markaasi u daadihinayeen anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed colaad xasan sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.